Xarunta tababarada ee Wasaaradda Bay'ada Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee beerta abuurka iyo aqalka cagaaran ayaa xarigga laga jaray taasoo lagu tababarayay dad soo barakacay iyo dadka deegaanka. Wasiirka Wasaaradda Bay'ada iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Diini Cabdi Nuur Maxamed oo ay weheliyaan wasiirro iyo la-taliyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, Professor Xayow ayaa xarigga ka jaray xarunta. Wasiirka Wasaaradda Bay'ada iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Diini Cabdi Nuur Maxamed ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay bulshada xaruntan.
Xaruntu xarun beeris casri ah waaye wali dadka la baray qaabkii isbeddelka cimilada iyo la qabsado fadhan iyo oo meel raayso markastaba isticmaaleen biyo eedan yar iyo waqti gaaban sidaasan ku horqabtaan dalagun muddo afartan maalmood ee hadda ka gohi walina laka tababaray xaruntun ilaa iyo tumanaagood wali fadaana wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ini mashaariicda nooga iyo kordhiida iyana deersida degmooyinka kale ee koonfur galbeed sida gobolka shabeellada hoose gobolka boqooy iyo degmooyinka kale ee gobolka baay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada markasta wali inteeginta ini yaa ummada deegaanku yaa barta qaabkii mashaariicda isbeddelka cimilada loo qabsadaa isla markaasna leenku horseedo laka yaraayo maaraynta masiibooyinka sida fatahaadaha iyo abaaraha iniyaha kordhiida eed iyo eedaanka mahadsantay sida sharafta leesanku anin kula qiib galeen waana siin ammaanaan dhanka kale wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha dowlad-goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdulaahi Cabdi Maxamed ayaa isaguna ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay ganacsiga beertan ee ka wasaarad ganacsi ahaan waxaan ballan qaadaynaa ama aan rabnaa inaan sameeyno dalagan soo go'ay suuqii uu ku bixi lahaa inaan ka shaqeyno ama xarun suuq loo sameeyo oo uu dalagii soo go'ay loo helo suuqgeen shalay waxaan arkaynay qudaar laga keenay dibadda oo muqdisho lagu qabtay wasiirkii beeraha uu ku qabtay iyo wasiirka ganacsiga ay ku qabteen taas marka dalagii dalkeenna ka go'ay oo suuqa la geyn karaa meelo kale laga geenaya marka taas waxaa sabab aan ka dhigi karnaa inay tahay dadkeennii la tusay wax emergency la dhaho beero naguma yaro maxaanku yidhahdaa inaan wax qabsanno keliya ah ayaa dadkii ay fahmi la'ayeen taasna hadda waa loo fahmay wax qabsi baan u soo jeedsanay inaan horumarno ugu dambeyntiina la-taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya brofesor xayow ayaa bogaadiyey howshay wasaaradda qabatay namayahow dadkan koonfur galbeed ha ku jeedu dad taariikh la waay dad wax soo saarka taariikhka la waay beer haddii ata iyo haddii xoolo ata iyo haddii walkasta ataaba war namayahow weli jeemay laka muruq maali jaray waddanka muruq maara laka noolada jaray taariikhda hore ee soomaalina ogdin scholarship lahan weydiisidi jaray beerta intay la taabado gaal intooy soomaalida diin han weydiisato iyo mayl araay waana la tacluugu jari hirtag arafana la sii jari marka dambeyna la alkumi jari beerna la gooyi jari taariikhdaas quruxoodu badan lana ini baydhawo iyo mayl araay magaalooyinka koonfur galbeed laha kaxoomo oo beeroogi laha kutabu dhibaato lata wasaaradda wali lana waa mahadsantihiin